allaha u nakhariistee brofesor moxamed sheekh cismaan jawaari maanta ayaa lagu aasay qabuuraha sheekh suufi oo ku dhow aqalka madaxtooyada villa soomaaliya salaada janaasada ayaana lagula dukaday masjidka isbaysiga islaamka salaada janaasada waxaa ka qaybgala madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse badi golaha wasiirada xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka bulsho ka qayb gashay iyo ehelada allaha u nakhariistay marxuum jawaari kuwaasoo salaada janaasada maanta kula dukaday masjidka isbaysiga islaamka badi dadkii ka hadlay salaada janaasada kadib ayaa ku dheeraada siduu u ahaa qof hogaamiye ah marxuum jawaari intuu kusoo jiray siyaasadda iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada dadka la soo shaqeeya brofesor jawaari oo dhammaantood hadla waxay xuseen inuu ahaa qof lahaa hoggaan wanaagsan markay timaado dowladnimada tanasulka iyo markay timaado dowladdhiska soddonkii sane lasoo dhaafay xildhibaan nuux oo habdhowraha golaha shacabka ayaa sheegay inuu la shaqeeyo toddobadii sane lasoo dhaafay uuna ahaa qof lahaa hoggaan qofeed markay timaado habmaamuulkiisii golaha shacabka labadii xilli ee kala dambeysay rofesor moxamed sheekh cismaan jawaari oo maatii shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayay dowladda soomaaliya si weyn u maamuustay aaskiisa waxaana la xusay jawaari inuu ahaa hoggaan weyn oo ka baxa soomaaliya iyadoo dadka yaqaana jawaari ku tilmaameen inuu ahaa qaamuus iyo dhaxalay laheyd ummadda soomaaliyeed rofesor moxamed sheekh cismaan jawaari ayaa muddooyinkii lasoo dhaafa wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha dastuurka rofesor moxamed sheekh cismaan jawaari oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho dowladda soomaaliya u samaysa habmaamuus qaran ayaa dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa hogaamiye leh tanasul markay timaado dowladnimada dadka yaqaana allaha u naxariisee brofesor moxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ku sifeeyey inuu ahaa qof lahaa tanasul hogaaminimo iyagoo tusaale usoo qaatay murankii xooganaa ee hareeyey dowladda hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isaga markii dambena keentay in rofesor uu ka tanasula xilka gudoomiyaha golaha shacabka maadaama khilaaf xoogan uu guud ahaan hareeya dowladda taasoo xilligaasi kala dhexaysa villa soomaaliya gaar ahaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulqaadir okey v o a muqdisho